asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waxaana xubinteenna murtida ee nagala hadashaa wixii innagu aynu lahayn haddii eebeyd mahayo teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa waxeenaas iyo qaybo ka mid a hadday tahay tusaalayaal laysa siiyo iyo talooyin la bixiyo in fara badan ayaa waxaa laga yaabaa inaad aragto de noloshu dhinac walba oo ay awowyaasheennii wax ka dhaheen qaybo ka mida kuwa badan oo isku nooca inay marar badan ku soo maraan oo laga yaabo toddoba xubnood ama sideed xubnood oo isku xigta inaad lix ka mida aad dagaal ku aragto ama lix ka mida aad nabad ku aragto ama lix ka mida aad beero ku aragto ama lix ka mida waa toban xubnood oo ku soo maray adiga laftaada marka dhegaysta isweydii awowyaasheennii iyo dadka afkan leh amaba haddaba ninka kuu sheegayaa muxuu uga jeedaa inuu lix xaalad xaalado isku nooc ah marxalad ka hadlaysa inuu ku soo marya inaad isdhaahdo wey oo aad adigu bal isku daydo inaad ka faa'iido maantana waxaynu halkan ku soo qaadanaynaa hal mid xubinteennii mid ka mid ah oo ka hadlaysa colaadaha iyo dhibaatooyinka ay geystaan nin marka indheergaradaa lagu yidhi hebelow niyow adaa dadkan indheergarad u ah bal waxaad ka sheekaysaa bal waxaad ka sheekaysaa diriirta iyo dhibaatooyinka ay geysato diriirta iyo dhibaatooyinka ay geysato kolkaasuu madaxu maamiye xagu dhowre xagu dhowre xagu dhowre xagu dhowre e wuxuu yidhi idiin sheegay ee waxaan idin leeyahay diriir kaste oo idlaatay ama diriir kastaoo idlaatay dadkii ku dhintay baa og dhaxalkeeda diriir kaste oo idlaatay ama dhammaatay dadkii ku dhintay baa og dhaxalkeedu yidhi diriir kaste oo idlaatay ama dhammaatay dadkii ku dhintay baa og dhaxalkeeda kolkaasaa su-aal lagu celiyey waxaa leey dadkaas wayba dhinteene wayba dhinteene say ku og yihiin waxaa dhaxalkii laga helay iyaga dhimashadoodii bannaanka yaalla markaasuu yidhi iyaga dhimashadoodii dhimashadoodaasaba dhaxalinooho kii dhintayna xagga adduunka markii la joogo dee waa maqane oo waa inaga maqan yahay oo booski waa baneeyey aakhire markuu aadayna dee wuxuu la kulmuu ogyahay laba jeeraba dhaxalkii waa ogyahay xaggana waa baneeyey xaggana wax hor leh ayuu ugu tego markuu heer aakhiraadka ku biiray dee sac soo dhintay meehe waa la abaal marin kaas unba xoogaa lagu yidhi dirirta waxyaalahay geysato waa digniintii ugu weynayd marka ban adduunkana ha isku dhibaatayno ha isku cidlayno adigu ha is cimri dedejin ilan dhibaatada lafteeda inaad doonato cimri degdege haddii ilaahay idmahayo iyadoon cimriga ciduna dhaafaynin oo wakhtigu nafta ay xilli qoran tahay yaa haddana waxaa la rabaa inaad meeshaad ku dhibanayso aad ilaaliso ilaahu meelsan igu dil dhahdo laakiin lama raba ilaahu reer hebel anoo la dirirayo dil inaad dhahdo taas waa wareer mahmaahda maanta marka aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtada maanta iidamkii waxaa la yidhi deeqdoone dayn ma siico